اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا axaadiistii mutcada dumarka ayaa inoo socotay kollayna dhexdan kaga jirno bal xadiidkii sabra ibnu macbad duruqdiisa badankeedii waan soo aragnay waxbaa yar dambeeyey oo maynaan dhammayn bal markaasna xadiis cali bn abi daalib radia allahu canhu ayaa baabkuna ku dhammaan doonaa isaguna dhowr dariiq yeelan doona baabkan dee adigu mutcada dumarka uu sheekhu raximahu llahu tacaala u dhigtay ka wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala waxadaanii xarmalat bnu yaxya qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yunusu qaala bnu shihaabin akhbaranii curwat bnu الzubayri ana cabdallahi bna الzubayri qaama bimakata faqaala sanadku waa dad adigu macruufan u baahnayn ina tacriif oo dee kitaabka kusoo noqnoqda ay imana wada ah ka yunus alayli baa wuxuu ka warinayaa xadiidka ibnu shihaab oo wuxuu ka cabiray qaala ibnu shihaabin taas ee kolleyna waa sheekhiisii tadriis iyo waxaasna laguma yaqaano itisaalkun buu inoogu xambaaran yahay curwat ibnu zubayr baa isagana ibnu shihaab u warramay oo curwa wuxuu ka warramayaa walaalkii cabdullaahi ibnu zubayr curwa waa taabici walaalkii cabdullaahi ibnu zubayrna waa saxaabi haddaba wuxuu uhi cabdullaahi ibnu zubayr baa qaama kacay bimakata maka oo iyadoo maka waqtigiisii ayuu istaagay hadal buu isla taagay ama khud buu islaba taagay kale waqtigaasna waa waqtigii dee isaga imaaradiisii bay ahayd oo dee horena mala waxuga soo aragnay dee markii yaziid ibnu mucaawiya isagu uu dhintay xaggii shaamna dee walow waxa ay ka yar horreeyeen marwan ibnulxakam uu isagu dee arrinkii iyo taladii la wareegay ayaa cabdullaahi ibnu zubayrna maka dee waxa weeyaan isaguna isagaa imaaradeedii iyo adugu qabtay markii dambena dee dad badan baa la mubaayacooday oo halkaa shaam iyo inaha wixii aan ahaynba in isagaaba dadku ay tabac u noqdeen oo dee isagaaba amiirkii mu'miniinta noqday laakiin markii dambe dee waa tii aynu soo maray in looga qaalib noqdaybo xajaajiye markii dee isaga loo soo diray haddaba waqtigiisii uu isagu imaaradiisii ama cahdigiisii weeye uu kacay maka dhexdeedaa la joogaa hadal baanu la kacay fa qaala wuxuu yidhi ina naasan dad acmallaahu ilaahay uu tiray quluubahum quluubtooda quluubtooda oo uu indha tiray qalbigoodii oo qalbigoodii mid wax ku hanuunaya ama wax garanayaba aanu ahayn kama acmaa suu u tiray absaarahum aragyaashooda san dee uu araggoodii daahirkaa ilaahay uga qaaday ee ay noqdeen kuwa indhala ayaa quluubtooduna ay tahay taa aan indha qabin ama dee iyaduna ilaahay indha tiray ayaa yuftuuna waxay ku fatwoonayaan bilmutcati mutcadan dumarka ayay bannaynayaan oy dadkii ugu fatwoonayaan kolley muu magacaabin shaksiga uula jeedo shaksiguna waa fadhiibo halka uu ka hadlayuu joogaa si hadalka inoogu soo seecota cid kalaba maahee waa cabdullaahi bnu cabbaasin radia allahu tacaala canhu buu u jeedaa cabdullaahi bnu cabbaasna sanadihii dambe cumrigiisa uu indhabeelay kolley malaa muddo ayay qaatay sanadaabay qaatae uu indhala-aa marka dee taas waana kan kaba cabiray dee saa ilaahay dee kama acma absaaro min qulubtoodna loo tiro dee kolley taas wuxuugaba cabiray isagoo u arkayay isagu inay dee nusuustani ay sariix ku tahay waxa weeyaan mutcada xaaraamnimadkeeda dee waana nusuus sariixa siaan soo aragnay hadday waqtiya la ibaaxeeye ama la baneeyeyna waa la nasakhay bal matalan taas ayaa wuxuu arkay dee kol haddii isagii qowlkan uu qabo inay bannaan tahay ama uu taa khilaafsan yahay iyadooy nusuustana taa daahirkae cad ay tahay in arrintu ay tahay dee nas uu khilaafayo oo taa uu khilaafayo ruux haddee nastaasoo cad khilaafaana waa ruux bal matalan qalbigiisiba aanu dee toosnaynba ama aanu hanuunsanayn waa siduu kaba cabiray walow dee ibnu cabbaas aan ku xambaarayna ay tahay ibaaxada waa ogaa waana ka hadalkiisaba kuba iman ee laakiin nusuustan kale ee caddaysay in la nasakhayo xaaraam tahay taasi agtiisii kumay sugnaan ijtihaadkiisay ahaydba markaas yuftuuna bilmutca marka wuxuu yidhi curwa odhanaya yucaridu wuxuu hadalkan inamuu magacaabine sarbeebayaa birajuli ninbuu dee hadalkan tacriid ahaan waa khilaafu tasriix oo wuxuu ula jeedaa nin ayuu ula jeedaa eemaha dad kaloo badanba waa cabdullaahi bnu cabbaas fanaadaahu ninkii uu hadalka ula jeeday ayaa dhawaaqay oo u dhawaaqo faqaala wuxuu yidhi innaka la jilfun jaafin falaa camrii laqad kaanat ilmutcatu tufcalu calaa cahdi imaami lmuttaqiina yuriidu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam innaka adigu nin yahow lajilfun mid qallafsan baa too jaafin engegan ma laba laftiyo isku mid ah oo aljilfu iyo aljaafi waa sidaas un waxay leeyihinba wuxuu u jamciyun waa adkaynaya lafdigaa kala duwan sa inamaa ashkuu basii wa xusniiba dee laguma fasiray kolkol dee farqiya ha u dhexaysiiyeenba macnuhuna waxa weeyaan un waa dee hadalkan iyo san uu isagii ula dhaqmay iyo cibaarada kaba cabiray buu taas buu ula jeedaa oo adabtii dee dadkii ahlu cilmiga ahayd baana lahayn buu leeyahay haddaba ruux qallafsan baa tahaye fala camri lacamrina dee markay khaasatan laamtaynay san oo kale dee waaba carabkoodii iskaga badnayd oo si dee qaatalahu llahu iyo taribat yamiinuhu iyo sakiradka umukiya alfaada aanay xaqiiqadooda u jeedin laakiin carabkooda kusoo noqnoqnayu bay la mid tahay oo dee ibnu cabbaas iyo amtaashii kamay qarsoonayn inaan dee waxa weeyaan cid aan ilaahay ahayn laguma dhaaran alcamruna alxayaat walbaqaa weeye oo imaka lacamri ay laxayaati wa baqaa'i laakiin dhaar maahay waa carabadooda wixii kusoo noqnoqonaya un weeye de markan san oo kale ay tahayna walow markan kale cumri cayntu ay daminsan tahay laakiin kadna fadxadna way jirtaa halkadna fadxadun baabay inta badan u isticmaalaan lacamri wuxuu yidhi laqad kaanat waxay ahayd almutcatu mutcadu tufcalu mid la sameeyey calaa cahdi imaami lmuttaqiina dadkii ilaahay ka cabsanayay imaamkooda waqtigiisi waa la samayn jiray yuriidu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam dee waatan aan aragnay baa rasuulka ilaahay caama fatxi maka kol uu fasaxay laakiin ha la sameeyee wuxuu ogaa arrinkaas ee naskhigan iyo taxriimkan ayaa isaga aan agtiisii kuba sugnaanin oo de markaasuu dee ugu baaqi ahaa qowlkiisaas ahaa inay dee ay tahay mid bannaan faqaala lahu bnu zubayr ina zubayr baa deeta wuxuu ku yidhi fajarib binafsika bal adigu haddaad leedahay way bannaan tahay ood leeda waqtigii rasuulka ilaahiyna waa la samaynaya dee isagu waxau yaqiinsanaa inaanay bannaanayne fajarib waxaad jaribtaayoo arrinkaa iyo mutcada aad ku jaribtaa binafsika naftaada balla kaalay mutco mutcayso maanta adigu mutcaysoo naftaada ku jarib wallaahi baan ku dhaartee lain facalta haddaad samaysid dee inay fatway tani ahayde laakiin adigu aad ku dhaqaaqlid buu leeya o aada fashidood mutcaysatid la arjumannaka biaxjaarik waxaan kugu rajiminayaa dhagxaantaada jeedow dee waa ruuxii zaaniga ahaa oo isaga dee waa waxay ahayd naasikiibaa isaga soo gaadhay isagiina wuxuu leeyahay xujadii way kugu oganto anigaa kuu sheegay kuuba caddeeyey wax markaa shaki oo harhsan markaa dee isaga agtiisi inay xaaraam tahayna may jirin oo wuxuu leeyahay intaa dabadeed haddaad adigu waxaa samayso dee ruux zaani unbaabaad noqonaysaayo dhagxaantii zaani lagu rajmin jiraan kugu rajmin laarjumanaka biaxjaarika dhagxaantaadi oo ujeedadu waa dhagxaantii ruux zaaniya lagu rajmin jiray inay markaa imika wax xujoo taa u leeday ma jirto arrinkiina waa caddaaday libii caynayn bal matalan markaa waan kugu rajmin laarjumanaka biaxjaarik taas buu yidhi qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yidhi ibnu shihaabna waa kii xadiidkan ba inooga warinaya curwat bnu subayr aharkan fa akhbaranii wuxuu iigu waramay khaalid bnu lmuhaajir bni sayfillaahi ninkaa khaalid ibnu lmuhaajir la yidhaaho ee awowigiina sayfullaahi uu ahaa macnaha waxa weeyaan waa khaalid ibnu lmuhaajir ibni khaalid ibn lwaliid weeye saxaabigii jaliilka ah ee rasuulka ilaahay sayfullaahi kuba magacaabay khaalid ibnu lwaliid ayaa awow u ahaa weeye oo dee nasrigiisiibuu ka mid ahaa walow malaa muddo aansaa uba sii dheereen markii dambe nasrigiisaasi dhammaaday oo khaalid dadkiisii ay dhammaadeen oo qolooyin kale oo dee weliidkii ay kuba kulmayeen oo cabdullaahi ibnulweliid dad tafiirtiisa aqalkoodii madiinaba ay la wareegeen ay qaateen oo dee cid baan kaba hadhin oo nasrigiisa waa go-ay haddaba khaalid ibn muhaajir ibn sayfilaahi ibni sayfillaahi baa ii waramay markaa khaalidkana waa nin taabiciya ibnu shahaab baabu xadiidkan kaba maqlay oo isba taabiciya waa nin taabiciya weliba ka yar ruweyn ama ka horeeya xagga dabaqada ibnu shahaab ugaba horeeya xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba dhigaa dabaqada saddexaad ee ruwaadda macnaha ujeeddadu waa taabiciintii dhexa weeye waayo dabaqa waa laga waawenyey waana laga yaryarya xagga taabiciinta xasanulbasri iyo dabaqadoodii marka la eego kutubta lixda ana kitaabkeennan aan haynuunbuu riwaayo ku leeyahy meel kale kuma laha macnaa muslimuun baa wax ka wariyeen laakiin raggan kale ee usuusha ah dee lixda ah ama shanta kale waxay ka wariyeen ama kuma sugno kutubtooda dikri kuma laha muslimna xadiidkan aynu hayno unbuu kuba leeyahay waana dee xadiidka aynu duruqdiisii hore soo aragnay duruqa inoo dambayse mutaabacada ah kolley waa nin xaafidna xajarna saalixulxadiid kaba cabiro bal waa laakiin waxaan leeyahay duruqdu waa mutaabaco waana ninka xadiidkan keliyu leeyahay muslim ku leeyahay muslim baanu kutubta kaga sugan yahay usuushan lixda ah ayuu kaga sugan yahay ninkaas baa wuxuu igu yidhi ama iigu warramay annahu waa khaalid ibnu lmuhaajiri bayna waqtigu wajaalisun uu fadhiyo cinda rajuli nin agti ninku sheegayana waa cabdullahi ibnu cabbaase nin kale maaha ayaa jaa rajulu ninbaa u yimi ninbaa u yimi fastiftaahu fi lmutcati ninkii u yimi ayaa yidhi bal ka waran mutcada wuxuu weydiisay inuu ugaba jawaabo ama uga fatwoodo dee waa mutcada iyo meher shardigii faamarahu biha waa amr macnaa waa bannaantay buu leeyihi oo haddii aad dee isticmaalayso way ku bannaan tahay ibnu cabbaas baa leh faqaala lahu ibnu abi camrata alansaariyu ibnu abi camra ninka la yidhaah ansaareed baa wuxuu ku yidhi ibnu abi camre horeynu kitaabka ugu soo aragnay waa nin taabiciya maxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu xaarisata ayaa la yidhaha kitaabkaynu ku soo maray kolley laqab buu leeyahay suuro kunyaloo aburijaal abu cabdiraxmaanna waa la yidhaahaaba aburijaal oo yidhaaheen toban nin buu dhalay oo san baa aburijaal loo yidhi camradana waa hooyadii oo dee ibnu abi camra waa hooyadii ee waa haweenaydii caalimada ahayd camrat bintu cabdiraxmaan baa dhashay ee kitaabkanba ama kutubta lixda ahba dee ama dawaawinta islaamkaba riwaayadeedu ay kuba sugnayd ee dee caalimada ahayd siqadana ahaydba markaas camratu bintu cabdiraxmaan ayaa dhashay markaa waa maxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu xaarisata isagu oo maxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu xaarisata aburijaal ninkaas baa wuxuu yidhi isna waa joogaa yuu ku odhanaya ibnu cabbaas mahlan macnaa bal u kaadiyo tarafaq weeye wata-id maana laa tacjil ha degdegi bal dee u kaadi buu leeyahay mahlan oo bal umuurahaaga iyo tan ha ku degdegin fatwada caynkan ah qaala wuxuu yihi markaa ibnu cabbaas ama ninkii baa yidhi maahiya maxay tood saa u leedahay wallaahi baan ku dhaartee laqad fucilat waa la sameeyey mutcadan fii caadi imaami lmuttaqiina muttaqiinta imaamkoodii oo haddii dee aanay bannaanayn waqtigaa lama sameeyeen waa la sameeyey laakiin bal arrinkan istidlaalka ibnu cabbaasna waa ta aan aragno dee waa jirtaa waa la sameeyey rasuulka ilaahay bal wuu fasaxay fatxu maka muddo yaroo kooban oo saddex isho ahayd khaybar horteedna malaha iyaduna waqtiyada xalaal bayd axaadiisa aynu soo aragnayo kuwa kale jiraana waqtiyo safaro iyo xaalo markaa baahiyeed unbaabay ahayd haddii dee waqtiyadaa la baneeyey laakiin muddo yar dhexdeedba saynu soo aragnay waa la xarimay oo rasuulka ilaahay taxriim mu-abadana weli axaadiisa qaarna way inoo dambeeyaan markaa taasun baanu ogaan isagu laakiin dee islaalkiisa taa hore ayuu daliishanayo dee qowlkiisa hore ayuu iskagaba sugnaa waayo wax taa bedelaya oo agtiisa ku sugnaaday baanu jirinba arrintan imaka aan la magacaabine jaaa rajulun mee waxa weeyaan cinda rajulin iyo hadalkaa hore ina naasan iyo waxyaalahaasna kolley waa nooc satri oo ah ibnu cabbaas marka la eego maqaamkiisii uu cilmi iyo taqwo iyo warac iyo kagaba sugnaa xagga diineed iyo mansiladii uu lahaa iyo masalada waa dee maalan wax aan dee islahayn oon isu munaasib ahayne laakiin macduur buu ku yahay oo dee waa arrintan kale ayaan agtiisa kuba sugnaanin marka taas baa dee satri daraaddeed keentayba in laga cabiro rajul iyo taasiyo lagaba cabiro ama naasiyo lagaba cabiro waa taaban oy marka la eego hadalkan dee qolooyinkana waa dee ama ibn ibnu zubayr oo kale ntiisa waa taan soo tawjiino ooba isagoo dee tafriid iyo gobodfal arrinku waa cad yahay oo uba nisbaynaya bal hadal calina ama imaam de amiirulmuuminiin cali bnu abi aalibna waaba inoo dambeeya bal taas bay arrinta jirtoo kale halkan noogaba muuqataana tan ha laba yidhaaho laakiin hajri laga hijrooday masaladan daraaddeed iyo in la tabdiiciyey ama la tadliiliyey may jirano ruuxu hadduu mujtahid yahay waxaan ijtihaad uulaba yimaado dee naskii camdi umuu khilaafin naski waanu soo gaadhin oo waa wixii u arkayay inay xalaal tahay taas ruuxna inkastoo aqoon badan yahay wax kuwa ka aqoon yara ay og yihiin baa ka qarsooma oo taasi dee amhiladeedna oo iskaba badan tahay markaa kale hadday taa tahay oo ijtihaad ay tahay ruuxii xaqi waa loo cadaynayaa waa loo bayaaminayaa xujadiina waa lagu ogayaay laakiin tadililkii iyo tadiicii iyo ama caydii iyo arrinka caynkaasa iyo hajrigii dee ma yaallo waa nasaa dee aimada aan nas ama daliil khilaafin qarsooni uu kaba qarsoonaaday ama agtiisoona kuba sugnaan ama isagoo si kale kuba xambaaray oo macno kale ku xambaaray ma jirto ma jiraba dee mid kastaba uu xunbaa dhaafay weeye haddana dee waxay noqotay in meeshaa tanna naskii ruuxii uu caddaadana kagama dayanayo kuma raacayo laakiin isagii ajrigiisii ijtihaadee ama khada'a ugaba iman dee ijtihaadkan ugaba imanayay waa yeelanayaa waa loo sugaya arrin kalena way jirtaayoo dee dadkii a'imada ahaa ee waaweynaayo sida daa'imadan madaahibahoo kale iyagaba dee madhab kastaba ama imaam kastaba masaa'il qowlkiisa uu marjuux yahay oo naskii ama sidiisii aanu uba fahmin ama agtiisa aanu ku sugnaanuu daciif uba arkayay ama si aan sooba gaadhin baa jirta in badan baa shaafici bal kutub baa lagaba qoray uu kuba xidhaa qowlkan inuu ku qowlo calaa hubuuti alxadiid oo hadduu xadiidkaasi sugan yahay waan odhanayaa buu leeyahy saasee madhabkaygu yihi markaa eg agtiisii kuma sugna dee kuwa horena waxa way kaba qoreen xaafid maxajarna fatxulbaari meel buu yidhaha kitaab sidaasa ayaan alifay laakiin kitaabkaa maynaan aragoo dee waxaan filayaa horta haddii makhduudaad uu jirana wax laga madbiceeyey war uma haya ama ma ogi laakiin kuwo kaleo dee mucaasiriinteenniina iyagana masaa-ishada way ururiyeen bal marka waxyaalahaas dee saa ugaba qarsoomay ama tani ay dhacayso ijtihaad kuba khilaafay ruuxii isagu naskii arkay tii arkay ma odhanayo dee imaamkaygii baa san qowlkiisiyo anuuma khilaafayo haddii naskani jiro wuu arki lahaayo kamay qarsoonteenoo taasi ma taalo ee isaga iyagii tii macduuriin bay ku yihin laakiin ruuxii isagu naskii arkay macduur kuma ahay itibaaciisa iyo taqliidkiisa meesha macduur kuma noqonayo ee waa inuu naskii la raaca aan mucaarid lahayn weeye isagiina waa macduur bal ajrigii ijtihaadkii baa loo sugaya oo ajrigii ijtihaadkii baa loo sugaya qaala ibnu abi camrata in abi camra yidhi ibnu cabaas buu hadda hadalkii la wadaa markuu ibnu cabaas yidhi waaba jirtaayoo waqtigii rasuulka ilaahay baa la sameeyey dee taasna la iskuma diidanaba inahaa kaanat ruksatan inahaa waa mutacadu kaanat waxay ahayd ruksatan rukso wax laysu ruqseeyey oo dee sidii caziimadii kaba duwan fii awal islaam islaamka bilowgiisii liman yadura ilayha ruuxa loo baahiyo ruux safara inuu ku dhaco zina kaba baqanaya oo dee bal matalan aanay dee haweenaydiisii aanay uba dhoweyn taas baaba ahayd ruqso loo ruqseeyey liman yudura ilayha kalmaytati sida baktiga oo kale ruuxii gaajo isaga baqanayo inuu dee dhibaata ay uga soo gaadho dee baktigii u banaanayo wadami walaxmi lkhansiir dhiiggii iyo hilibkii khansiirka oo kale taas markii hore ahayd uma axkam allah laakiin markii dambe ilaahay baa sugay addiina diinkii ayuu sugay wanaha canha dee biwaasitati rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam ama biwaxyin ilaa rasuuli ayuu dadkii kagaba reebay oo arrinku ruqsay ahayd oo daruur ahayd xataa ibnu cabaas marka dambe qowl laaban baa laga soo naqliyaa kolkol inuu xaalo daruuro un kaba dhiga lagaba soo naqliya muhim laakiin ibnu cabaas qowlkiisii dee hadal ibnu mascuudna waa inoo horeeye se nusuusta waa taa sariixa badhna ay inoo dambayso nahyiguna waa nahyiga abadka ah weeye qaala ibnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yihi weli xadiidkii baa inoo socda ama dee bal dee waa kan rasuulka ilaahay dikrigii iyana uu inoo soo galayba uu ku dhex jire ibnu shihaab baa wuxuu yihi wa akhbaranii rabiicu bnu sabrata aljuhaniyo eeg xadiidkii aynu soo haynay ee duruqda tobaneeyaha a lahaa rabiic ibnu sabrata dariiqiisii buu ahaa niman isagu uu dhalay oo laba aban waynu soo aragnay aabihii iyo isagu laakiin intaba dariiqba way kuba sugnaayeen xadiidkana raqam gaara inooguma qornae laakiin axaadiidkii hore uuna rabiic ibnu sabratuu duruqdiisii yahay walow inta hore aan dikri aanay ku lahaynoo dee ibnu shihaab curwat ibnu zubayr iyo kaba warinaya laakiin mawquufayd bay taasi haydiya hadalladaa dhex maray ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyo waxaa markaa raqam gaara loo siin waayey xadiidkii hore duruqdiisiinugaba mid yahay waaba tan oo dee waana intii marfuuc ahaydna waaba tan oo dee waa xadiidkii rabiic waa kan iminka hadalkan dambe uu markaa raaciyey ibnu shihaab oo wuxuu uhi wa akhbaranii waa ii warramay rabiic ibnu sabrata aljuhaniyo ana abaahu aabihii sabratu bnu macbad qaala wuxuu yidhi qad kuntu waxaana istamtactu mid mutcaystay fii cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam imra'atan haweeney baan iskaga raaxaysto mutcaysto dee habeeno oo iskala dee joogay markaas min bani caamirin reer bani caamira waa ti aynu soo maray dikrigeedna aynu soo maray isagiiyo nin kale intay dee labadooduba naftoodii u bandhigeen isaga ay dooratay saynu kuba soo maray waana fatxu maka yahay biburdayni axmarayni laba maro oo cascas ee xalaytana bal arrinkaa waan soo sheegno burdiga axmarka ah walow burdi markii hore aynu axaadiida hore kusoo maray waxaa la arkaa ee inuu markaa mid kalena u raaciyey un uma nahaana rasuulu اllahi salى اllahu alيyه waslm can ilmutcati rasuulkii ilaahay deeto intaa dabadeed iyo saddex cisho dabadeedba uu naga nahiyey mutcadii waana nahyi taxriim qaala ibnu shahaabin ina shahaabba wuxuu ihi wasamictu waxaan maqlay weli ibnu shahaab baa inoo socdo laakiin markii horeega rabiic ibnu sabratama kaba wariyey iyo aabihii ismarkuu xadiidka sheegayey cid kaluu ugu waramayayoo tiibuu inoo sheegayaa oo ibnu shahaab baa wuxuu ihi wasamictu waxaan maqlay rabiica bna sabrata yuxadisu dalika xaaluu ku waramaya arrinkan aabihii iyo qisadiisan cumar bna cabdilcaziiz cumar bna cabdilcaziiz waana jaalisun oonoo la jooga ayuu cumar bna cabdilcaziiz alkhaliifatu arashid ayuu ugu waramayeyba xadiidka macnihiisu waa inoo cadiya duruqduna weli waxbaa inoo dambeeya waa dariiqana ka harhsan وxdثnي سلمة بن شhبيب qال xdثna الxسن بن أعyنa qال xdثna معqل عن بن أbي cبلة عن cمر بن cبدالعزيز qال xdثna الربيع بن صبرة الجuhاني عن أbيه أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم نهى عن المتcة bal snadka سلمة بن شhبيب iyo xaسن بن محamed بن عyان waa tn xalay baa idhi iyo معqل بن cubaydاللahi الجزري waa in xalayba aynu soo aragnay horena kitaabkay ugu sugan yihiin ibn abi cabla ayaa imika cusub weeye waa cusub yahay ibn abi cabla kolley magaciisa ibraahim baa la yidhaah ibraahim ibn abi cabla abi cablahana magaciisa shimr waa shiinta la kasriyo ayaa la yidhaha ibnu yaqdan waa nin reer shaama waa nin hiqa ah oo reer shaam ahaa oo taabiciintii yaryarayd ama kuwii ugu dambeeyey kaba mid ahaa laakiin waa nin hiqaa weeye oo markaa reer shaam ah taabiciinta rag dadkii ugu dambeeyeyna kaba mid ahaa magaciisana ibraahim laydhaah kolley kitaabkeenan iyo bukhaari iyo keyrkiiba waa ku sugan yahay oo riwaayo waa ku leeyahay laakiin kitaabkeenan markaan eegno walow dee aan leenahay bukhaarina waa markaas la warime dee isna xagga riwaayada ibraahim iyo qolooyin kale oo qolooyinkan usuushaliiba way la wadaagsadeen isna xadiidkan unbuu kuba leeyahay laakiin waa nin haqaan leenahay xadiidka wuxuu ka warinaya cumar bn cabdilcaziiz waayo imaamkii weynaa cumar bn cabdi khaliifadii raashidka aha cumar bn cabdilcaziiz ibnu marwan weeye xalayna waxaan soo aragnay nin uu dhalay oo cabdilcaziiz ibnu cumar ibni cabdilcaziiz ibnu marwan waa xalaytu inoogu jiray axaadiidan sabra ayaanu riwaayo kuba lahaa bal taase laakiin caawa maxaan haynaa waana xadiidkii sabra uun ee cabdilcaziizna warinayey in ibraahim bn abi cabla uu cumar ibn cabdilcaziiz ka wariyey laakiin waana tan aan soo aragnay ibnu shaabin uu yihi rabiic ibnu sabra xadiidka wuxuu u sheegay oon kaba muuqday cumar ibn cabdilcaziiz waana isagoo u sheegaya de waana kan waa warinaya laakiin arrin baa jirta oo imaam baa jira la yidhaha abulfadl ibnu camaar shahiid kolley waa nin xaafid ahaa wuxuu leeyahay kitaab kolley dhowr iyo soddon xadiid uu ku ururiyey oo kitaabkeenan axaadiidiisa oo isagu intiqaad ahaan iyo cilayn ugu soo ururiyey waana risaalo dee iska la madbaceeyey kutubta qaarkoodna ay raaciyaan bal risaaladoo dhanna sheekhan reer walaal sheekh maxamed cali aadam muqadimada kitaabka waa soo wada daraa dabcaadka muslim dabcada beytul afkaarna xagga damba bay la madbacsantahay bal waxaan leenahay waa la madbaceeyey waa dhowr iyo soddon xadiis oo intiqaad ahaan barhkood asaniida abulfadl ibnu camaar ashahiid shahiidna wuxuu yimaadaa makal kol ashahiid saddex boqol iyo sideed iyo tobankii ama ahaa toddobiyo tobankii hijirada saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijirada ayaa isagiyana ay walaal ahaayeen iyo adigu dee dad badan ayaa caalamu islaami waa laga soo wada xajay waxaa la isugu yimi markaa yowmu tarwiya ayaa dee iyadoo loo diyaargaroobayo mina loo diyaargaroobayo in loo baxo waa maalintii tarwiya waa saddex boqol iyo toddobiyo tobankii ayaa nimankii qaramidada la odhan jiray ayaa soo galay makay soo galeen taasaa dadkii meesha joogay janabaatu beyt alxaraam zamzamkii beytka dhinaciisii dariiqadii maka ayaa dadkii oo dhanba ayay ku laayeen waayo ciidan dhanoo soo galay bay ahaayeen isagana halkaas ayaa maalintaa lagu dilay oo saba magacan dee kutubta ugu yimaado abulfadl ibnu camaar shahiid shahiidnimadat waana sanadii markii dee dadkii cidimay xajin oo xataa amiirkii makiyana way direenba nin dee marka hore debad joogay mooyaane cid u baxday may jirin maalintaas oo debad looma bixin oo markii la baxayay ayaa dee meydkana zamzamkii bay ku wada gureen meydkiisii iyo dadkii dee in badan markaasaa waxay fujiyeen xajarul asadkii way la tegeeno xajar bay la qabteen halkii dee saldhigoodu ahaayo bariga sacuudiga markaa gobolka axsa kow iyo labaatan sanadood baa xajaruasadku uu maqnaa arrimahan barhkood ninkan muqnigan ibnu qudaama kitaabka uu sharxee mukhtasar alkhiraqi baa la yidhaha waa dee nisbadii unoo kale iyo kolley wax markuu meelaha mari waxa laga yaaba waktigaa intuu maqnaa buu ahaayo dee beydka meeshiisa la salaamaya waxyaalo saasa ayuu qoran kow iyo labaatan sanadood dabadeed baa dee bacda waxid wa cishriin sana ayaa xajirulasadkii la soo celiye bal markaasa waxaan leeyahay imaamkan iyo halkaasa maalintii dadkii ku dhintay buu ahaayo shaydnimadu waa taase taasi waa imaamkan uga jeedaaye wuxuu isnaadkan aan hayno waa kan aan hayno xadiidka maaha xadiidka waa xadiidkaa saxiixa duruqdaa kala duwan leh laakiin isnaadkan aan hayno ayuu celeeyaa ama intiqaad naqdi ahaan oo wuxuu kaba dhigaa imika halkan cumar ibnu cabdilcasiis baa inoogu sugan horena cabdilcasiis ibnu cumar ibnu cabdilcasiis baynu iyaduu riwaayo xadiidka ku leeye soo aragnay xasan ibnu maxamed ibnu acyan baana xadiidkan warinaya halkan nin kale ayuu magacaabaa oo uu leeyahy dad kalena way kuba raaceen oon isagu halkan cumar ibnu cabdilcasiis odhan bedelkii cabdilcasiis ibnu cumar yidhi oo deetuu leeyahay waxaa macruufa ama xadiidka maxfuuda inuu xadiid cabdilcasiis ibnu cumar yahay maxfuud maaha inuu cumar ibnu cabdilcasiis xadiidkan walaa aynu dee riwaayadii hore soo aragnay inuu cumar waa kan sabro rabiic ibnu sabro u sheegay saa ibnu shaabe kaba warinayay oo taa shaki kuma jiro halkan buu leeyahay qolooyin kale oo dee buu magacaabaa uu leeyahay dee waa markaa xasan nucacyan bedelkeeda ama la wadaagsaday dad kale oo ku raacayna uu tilmaamaa markaasaa wuxuu yar raajax yeelayaa waa laga tiro badan yahay buu leeyahay oo markaa xadiidku wuxuu maxfuud ka yahay dariiq ahaan ama sanad xadiidka waa inoo maxfuud waa xadiid inoo saxiixa dee cilaalku wuxuu ku imanaya waa sanadka in badanoo kolkol nuquudan ama intiqaadada baan u jeedaa daraqun iyo rag la kaba dhacay ee axaadiis bukhaari iyo muslim ay intiqaadiyeen inta badan kolkol asaaniidda ubay uba badan tahay jaanibka asaaniideen oo kolkol dee isnaad bay gaara ayay naqdigoodu yahay bal waa tu isagu doorto imaamkaasi uu doorto uu leeyahay isagoo dee arrinkaan tilmaamayna ku tacliilinaya wuxuu yihi haddaba in sabrat bnu macbad ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam nahaa waa nahiyey can ilmutcati mutcadii ayuu nahiyey mutcada waa nahiyey wa qaala waxaanu yihi waatan alaa hooyay inahaa xaraamun inahaa mutcadu xaraamun xaraam weeye min yowmikum haadaa maalintiina laga bilaabo ilaa yowmi alqiyaamati waa taxriim mu'abbada waa taxriim aan nasi ku imanayaa jirin markaa laga bilaabo yowmkiinan ilaa maalinta qiyaamaha waman kaana acdaa ruuxii ahaaday acdaa mid bixiyey shayan oo haweeney uu dee mutcaystay ama uu kula kulmaye mutcadaa wax siiyey ina muqaabilka istimtaacan buu u siiyey isdhexla isdhexlay iyo wax kaloo ka dambeeya ma jirto bal markii muddadii dhammaataana la kala soconayo dalaaq iyo waxna umay baahnayn markaas dee wixii ine waa kan ah oo isagiiba dee waa kan oo dee badnaysay farjigeediiy waxba yaanu ka qaadanin wixii uu siiyey ha yaraada hase badnaado waman kaana acdaa shayan falaa yaahudu xaleyba intaa waan soo aragnay xadaanaa yaxya bal imanka xadiisyadii rabiica bnu sabrata duruqdiisii halkaasaan kaga baxnay waa xadiid keliya oo duruq badan inoo yeeshay xadiidka cali baa inoo bilaabmayo waana kan xadaثna yaحya بن yaحyى qal qarأtu عlى maliki عan iبni شhaabi عan cabdالlahi wاlxasan bni mحamed bni عaliyi عan abihima عan عaliي bni abi طaalibi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wslam naha balin kolley dadku mala nin mooye inta kale waa dad aynu soo aragno xataa barhkood xalay taaban soo aragnay horena waanu soo aragnay inta kale de waa daahir oo waa garanaysaanba yaxya ibnu yaxyahana waa imaam waa ninkii dee malaa muslimba sheekadiisa ugu horreeyey sanhadha aynu hore usoo sheegnay bal dee waxa weya casharadii aan ka horreysiinay ee dhowrka dersi ahaa malaa afar dersi bay ahaayeen ee almadkhal ilaa saxiix muslim aan kuba magacownayna markan muslim iyo nashadiisi iyo cilmi dalabkiisiiyo kaba hadlayna waa dee sheekhaan soo yar taabanay horena kitaabkeena uban yaxya ibnu yaxya tamiimi laakiin arrin baa jirta imaam malik kitaabkiisa muwada dee arka dee kutubtiina soo gaadhay la madbuceeyeyba ama markaa kitaabkii ugu horreeyey marka la eegay kutubta jawaamicda waxaa nuskhada ama riwaayada ugu shahiirsanay ay tahay yaxya bnu yaxya riwaayadiis oo muwada-an aynu aragnay dee ayna soo gaadheen hayno ee dabacaad kala duwan leh wuxuu kaba bilaabmaa dee yaxya bnu yaxya had iyo goor sanadkii huwa sagona maalikna waa ku xiga waayo waa raawi isagu imaam maalik kaba warinaya yaxya bnu yaxya riwaayaad kalena imika kolley la madbuceetii maxamed ibnu xasan iyo qolooyin kaleba imika muwadaa oo imika dhowr riwaayo ayaa madbuuc ah oo dee kala duwan oo barhkood siyaadaad ay kuwa kale leeyihin waxaan leeyahay halkana maxaa inoogu sugan oo kitaabkana kusoo noqnoqda yaxya ibnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin yaxya ibnu yaxyahaa ku sugan muwada ee imaam maalik wax ka warinaya kitaabkiisan bayno dee riwaayada ugu mashhuursan ee uguba badan ah iyo ninkani isku mid maaha laba yaxya ibnu yaxya kala yihiin un taas ma kani ninkan muslim sheekhyadiisa yaxya ibnu yaxya tamiimi wayo waa nin reer naysaabuura kaasna yaxya ibnu yaxya laythi baa la yidhahda waa nin caalimaayo reer andalusaha weeye oo taas weeye imaam maalikna kaba wariye bal waxaan leeyahay un markaa muwada ninkii haya ee yaxya ibnu yaxyaha kusoo noqnoqda yaanu u qaadan yaxya ibnu yaxya halkan meelahan inoogu soo noqnoqonayo inaga inoogu soo noq laba nin bay kala yihin raawiga markaa muwada waa nin kale waa yaxya ibnu yaxya laythi kana waa yaxya ibnu yaxya tamiimi taasi waa mid arrinta kale jirtaa muxuu yihi can cabdillaahi walxasan ibnay muxammadin anaa laba nin oo walaalo ah ayuu ibnu shahaab xadiidka ka warinayaa nin cabdullaahi baa la yidhaha nina xasan baa la yidhaha aabahoodna waa moxamed ibnu cali xalaytoo waan soo aragnay xasan ibnu moxamed ibnu cali oo nidhi moxamed ibnu cali waa ninkii moxamed ibnu alxanafiye loo yaqaanay waa moxamed ibnu cali ibnu abi aalib waana nin marar horena aan soo aragnay oo labada nin dee waa ninka kaba si midkooda ay dee labadooda kasii mudnaa waaba xasankan waanu ka yar wenyay ninkan kale markaa xasan ibnu moxamed ibnu cali ninkan kale cabdullaahi ibnu moxamed ibnu calina abu hashim baa la yidhaha waa nin hiqa ahoo ibnu shahaab iyo ayay isku dabaqa yihin ibnu shahaabkan wax kaba warinaya ayay isku dabaqa yihin ninkan xasan ibnu moxamed ibnu cali isaga xalayna waa inoogu sugnaa horena waa kitaabka ugu sugnaayo axaadiis buu leeyahay barhkood baa yidhi awal man takalama fi lirjaaba weeye kollay dee maaha irjaahan madmuumkaa kay u jeedaan ka ay leeyihin saa ugu horeeye laakiin ninkan abu hashim ee cabdullaahi ibn xasan ibn moxamed xadiidkan buu kitaabka ku leeyahay laakiin xadiidkii baa shan goor markan iyo afar gooroo kaleba inoo soo noqonaya intaba waa ku sugan yahay waa intaas oo takraarkaa mooyaane laakiin riwaayo kale kitaabka kuma lahan aabahood bay kaba wariyeen aabahood waa moxamed ibnu alxanafiya ama moxamed ibnu cali ibnu abi aalib moxamed ibnu calina wuxuu ka warinayaa aabihii markaas oo ah cali ibnu abi aalib maxaa uu yidhi cali ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nahaa waa nahiyey can mutcati nisaa'i dumarka mutcadooda yowma khaybara maalintii khaybar buu nahiyey wa can akli luxuumi alxumuri alinsiyati waa dameerahan dadku dee ay haystaan ee ku intifaacaan ee waxa weeyaan insiga ah haddii alanasiyati la yidhaahna labada dabdiba waa kuba dabdinaya isagoo dee keyrkiina kaba soo naqlinaya iyadna waa min alunsi un macnaayo dee waa maaha taad de ah ugaadha ah dadka kaba firdhanaysa waa tan dadkii baa ku intifaacayo raranayo fuulayo ay meel la joogtaa sidan baa dee alxumur alinsiya loo yihi hilbahoodana rasuulka ilaahay uu nahiye xadiidka duruq bay noo yeelan doonaa kollayna xalaytaan in yar idhi markaan halkaa joogna waxbaan ku yar laabmaynaaye bal horta way inoo caddaatay axaadiistii mutcadu dee waatan kuwa aan halkan inoogu sugnayno way jiraan oo ah haddii waqti la fasaxay inay xaaraam tahay taasna wax khilaafo dee waqtiyadaa hore markii inqiraaday kaasi khilaaf dambow jira ma jiro marka la eego waxaan shiico khilaafkeed ama raafido khilaafkeed aanu ahaynoo iyagoo aan halkan ictibaar lahayn taasi waa mid laakiin waqtiyaa la xarimay waxaynu xalay soo aragnay oo casharkii inooguba sugnaa maalintii fatxu maka waan soo aragnay inuu rasuulka ilaahay intuu idmay markaa xarimay waxaa kaloon soo aragnay xalayta uun caama awdaasin sanadii awdaas oo iyadna waa fatxu maka dabadeed unbay dhacdo waa xunayn waqtigiisii taas bay ahayd oo dagaalkii markuu dhacay awaadiya bal matalan meelaha kuba yaalay weeyaanoo caama awdaas ayaabay intaas halkanna waxaynu haynaa khaybar ayaa la xarimay abi daawud iyo waxaa dhacay iyadoo xadiid weliba sabrat ibnu macbad yahay in maalan xajatlwadaac oo kale cumrat lqadana waxbaa soo arooray bal waxaan leeyahay duruqda inoo sugan kuwa kale haddaan iska dhigno waa khaybar iyo fatxu maka iyo awdaas xagga fatxu maka iyo awdaas isku mid baan ka dhigaynaa xalayba sidaan soo sheegnay oo waa rasuulka ilaahay safar labaad ba umuu soo bixina markuu maka yimi uu maka muddo joogay ee rabadaan baxday buu xunaynna u baxay dagaalkii dhacay awdaa silaa daa'if iyo oo way xidhiidhsanaayeen way isku dhowaayeenoo markaa waa incaama awdaas fatxu makunbaa lagaba cabiray ee maaha in isagoo rasuulka ilaahay fatxu maka iyadoo lajamaka la joogo xarimay haddana intii awdaas la joogay dib uu baneeyey ma aha iyada taasi ee waa taxriimka waana tan laftigiisa aan soo aragno alaa inahaa xaraamu min yowmi kumaada ilaa yowmi alqiyaamati maxaa meesha inoo soo baxaya khaybar iyo fatxu maka culimmada qaarkood baa waxay kaba dhigeen cibaaradan yowma khaybar iyadoo xadiidkan inay can akli luxuum xumuur linsiya ay darfi u tahay oo ujeeddadu waqtigan rasuulka ilaahay xarimay hiribkan dameeruhu inuu khaybar ahaa darfi uu kaa yahay ee laakiinin arrinku uu yahay uun rasuulka ilaahay waa nahiyey un can mutcati nisa waa nahiye oo iyadu waqtigaas aanay darfi u ahayne taxriimku uu dambeeyeyoo kan fadxu maka uu yahay bal taas baa ayd laakiinin siyaaqan imakaan ahaynu oo xataa bukhaarina dhacay keyrkoodna dhacay taa ma keenayo wuxuu keenayaa yowma khaybar inay mutcatu nisa ay darfi u tahay tan kalena darfi way u tahay ay darfi u tahayoo rasuulka ilaahay markaa nahiyey qolooyinka iyagu taa hore kabay maalan barhkoodi aan nafti soo noqnoqday sheegin waxay kuba xambaareen arrintan iyo riwaayaad ka yimi ee waqtiyo kala duwan la magacaabay marka hore rasuulka ilaahay waa xarimaye mararka dambe si u adkeeyo oo u shaaciyo uun ayuu nahyigiisii hore ku celcelinayay xajatulwadaacna dad aada u badan baa isu yimi oo sidee ay u shuhrowdo u faafto ayuunbay ahayde taxriim markaa intuu fasax dhacay uu xarimayey may ahayn laakiin taa waxaa ka hor imanaya dee sidan xalayba soo aragnay idan baa dhacay maka dhexdeeda iyo fatxu maka rasuulka ilaahay waa fasaxay laakiin bacda halaain buu xarimay bal markaa waxa ay tahay in san axaadiida isugu geynayno riwaayaadkiina ay noo kulmayaan naskigan mutcada la xarimay iyo ruqsadan baa soo noqnoqotay oo naski laba goora dhacay ujeedadu qabla khaybar ibaaxa guud baa iskaba jirtay khaybar markii la joogay baa rasuulka ilaahay mutcada nahiyey uu nahiyey haddana markaa maka iyadoo safar dheer lasoo galay oo dadkiina dumarkoodii ay kaba dheeryihiin dee baahina ay dhacday ayuu u ruqseeyey muddo yaroo kooban ruqsadaa dabadeedna waxa weeyaan uu xarimay oo markaa waxay noqonaysaa naskigii mutcada waa siuu matnigii tarjamada inay noogu soo dhigtay ayaa laba gordhaco inta la nasakhay ayaa la fasaxay daruuro iyo xaalo ruqsadaa daraaddeed haddana iyadoon waqtigu sii raaginba rasuulka ilaahay baa dib u xarimay oo naskigiibaa soo noqnoqdo naskigiibaa aktar min mara dhacay bal taasna waa se markaynu yowma khaybar buu nahiyey haddana idan ka dambeeye aan hayno iyo nahyi kaba dambeeyey tan iyadu isku jamcinaynayn isugu geynaynaa arrinku taas weeye ma aha uun kuma xambaarayno in nahyigii hore uun adkayntii nahyiga dambe ahaa amase waxa weeyaan maalintii khaybar aan mutca nisa oo la xarimay aanay jirine dameeraha hilibkoodu laba xarimay oo aan wax kale markaasi tani waqti kale ahayde darfigu aanu iyaga u wal waayo siyaaqan baan saacidayn bal intii aan doonaya inaan idhaaho kolley aan lahaa yar degdegayana taasba weeye وxadثnah cbdاللh بن mحamed بن asmاء الضbciy qala xadaثna juwayriyaة can malik bhada اsnaad ujeedada waa xadiidkii uu nimankan kaba soo baxnay markii hore yaxya bnu yaxya can malik bay ahayd imanka malik baa yar durkayoo halkii dariiqaa hore malik iyo muslim nin keliya udhexeeyey dariiqa dambe laba nin baa udhexeeyo sanadkan kii hore ka naasilsan yahay kii hore ka caalisan cabdullahi bn maxamed ibnu asmaa iyo juwayriyat ibnu asmaana labadaba horeynu usoo maray waa laba nin oo isu adeera waayo maxamed ibnu asmaa iyo juwayriyat ibnu asmaa waa walaalo oo adeer buu ninka hore ka warinaya u yahay labadan magacna asmaa iyo juwayriya luqa marka la eego cinda alcarab mudakarka iyo muanaska way la bixi jireen ragguna way la bixi jireen dumarkuna way la bixi jireen oo asma waa taasoo iyaguna waa tan dee asma bintu abibakar iyo asma bintu cubays iyo dumarna waan haynaa kana waa tan iyo cid kaleba dee asmaa lagu magacaabay juwayriya bintulxaaris ummahaat lmu'miniin bay kaba mid ahayd ninkan iyo dee rag kalena juwayriya waa la yidhaha bal waxaan leenahay ruuxa lab iyo dee ruuxa tadhadigba laba magac oo ka dhexeeya oo lagu wada idlaaqi jiray ama ay la wada bixi jireen bay kaba mid ahayd waa laba noo isu adeeran hadal isnaadina waa intii ka dambayso ibnu shaab iyo cabdullaahi iyo xasan can abihima can caliyin weeye wa qaala waxaanu yidhi samica caliya bna abi aalib manaa wa qaala waxay odhanaya muxamed ibnu cali ayaa muxuu yidhi samica wuxuu maqlay caliya bna abi aalibin oo aabihii ah markaa ayuu maqlay yaquulu xaaluu cali ku qowlayo lifulaanin fulaanka la ibhaamiyeyna waa ibnu cabaas ibnu cabaas waana inoo dambaysaa riwaayo tasriixa magaciisuba inooguba sugantay inaka rajulun taayo nin wareersan baa tahay adigu bacdaa wuxuu maqlay isagoo badnaynaya dee mutcadii dee waana arinku nahyigana cali waa ogaayo waa nahyigaa cad tii buu lahaa dee nin baa tahayba xaaira ama wareersan baaba tahay nahaana rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi waa naga nahiyey bimili xadiidi yaxya bnyaxya can malikin oo maxay ah can mutcati nisaa yowma khaybara wa can akli luxuumi lxumur linsiya xafid bn xajar baa wuxuu idhahaa waa kanuu labi isu geeyey arrinka dee waxay joogtay mutcadii dumarka haddana wuxuu soo naqliyey hiliibkanda dameeraana waxyaalaha uu jamciyey dee warnoo rasuulka ilaahay markuu ka wada nahiyey horta waa xadiid wada socday arrin kalena way jirtaayo ibnu cabaasana u fasaxayey ama u dee badnaynaya mutcatu nisaa ayuu hilibka dameeroona lahaa maalintaas wuxuu u xarimuu rasuulka ilaahay uu nahiyey dadka ayaa ay gaadiidkooda ahayd oo hadhow dee gaadiid bay waayeene may ahayn taxriim go-an oo dee waxaweeye bal markaa ta nafteeda waa fasaxayaba isaga hilibkooda uu fasaxayey oo markaasuu labadoodana waa kan isuba raaciyeen xadaثna abu bakr bn abi shaybata bn numayri wazuhayr bn xarbi jamiica can ibni cuyeynata qaala zuhayru xadaثna sufyaan bn cuyeynata can الzuriyi can اlxasani wacabdillaahi bnay muxamed bni caliyi can abihima can caliyi ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam nahaa can nikaaxi اlmudxati ywma khaybara wacan luxuumi اlxumur اlahliyati dameerahan ehligaa ama ka kale damardibadeedku waa xalaal وxadثna mحamed بn cabdاللahi بn نmayri qal xadثna abi qal xadثna cubaydاللahi can ibni شhihaabi can الxasn وcabdالlahi bn mحamed bni عaliyi can abihima can caliyin waa xadiidkii nagu soo noqnoqday labadoodna waa kuwa soo noqnoqonaya de mxamed ibn cabdالlahi bn nmayr iyo abi cabdالlahi bn nmayr waa kanoo waa garanaysaane cubaydالlahi muhml ayaa yimi mubham ma aha waa muhml muhmku waa hadii la yidhah imika fulan oo kale sa halkan taasoo yaquulu lifulanin ayaa ibhaam meeshii ah waa ruux la ibhaamiye tani ujeeddadu waa la ihmaanay magaciisii waa la sheegay laakiin wixii dadka kale ee cubaydullaahi la yidhaha lagaga soo celahaa ayaan la socon oo markaa waatay muhmal kaba cabiraan dee kolley waxyaalo dawaabidna culimmada way same yeelaan lagu kala saaro ruwaadda oo kale ihmaalkoodu markaysan oo kale ay dhacdeen bal waxaan leeyahy ninkani waa cubaydullaahi ibni cumar ibni xafs ibni caasim ibni cumar ibn alkhadaab waa nin dee siqo ahaayo in asxaabtii naafic raggoodii waaweynaa ahaayoo barhkoodna ay kaba horreysiyaan maalik markay naafic noqoto waana nin sikaaru taabiciin oo ibnu shaab waa ka yaryahay waayo waa sikaaru taabiciin isagoo horena kitaabka aad buu ugu badan yahayba ninkaa cubaydullaahi ibni cumar markaas muxuu yihi can caliyin anahu samica bna cabaasin cali wuxuu maqlay in cabaasoo yulayinu jilcinaya khafiifinaya fii mutxati nisaai dumarka mutxadoodii manaa uu dabcinayaad uu fudaydinayaad ujeedadu waaba dee laa ba'sa biha leh waxba dhibaata kuma jirto waa iska badnaan tahay faqaala wuxuu yihi mahlan ya bna cabaasi hor ukaadi ina cabaaso fatada caynkaasa ukaadi faina rasuul llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay nahaa canha yowma khaybara maalintii khaybar waa nahye wa can luxuumi lxumur linsiyati وxadثnي abu طاhir وxrmlة بن yaحyى qal aخbarna بن wهb qal aخbarnii yuنuس can ibni شhaab can الxasn وcabdالlah bn mحamed bn عlي bn abi طاlب can abihima anahu samca عlي bn abi طاlب yqul lbni cabaasi nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه wasalam can mutcati الnisaaءi ywma khaybara wacan akli luxuumi اlxumuri اlinsiyati adugu waa inoo dhammaaday baabku waana macnuhuna waa inoo cadiyay baan filaya baabu taxriimi اljamci bayna اlmarأati wa camatiha aw khaalatiha fi nikaaxi wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani taxriimi اljamci in laysu geeyo oo la jamciyo xaaraamnimadkeed caddayntii weeye bayna اlmarأati wa camatiha haweenayo edadeed oo inuu nin wada guursado haweeney iyo edadeed ama dee waxa weeyaan taas bal xaaramnimadka xaaraam ahayd aw khaalatiha ama habaryarteed oo haweeney iyo habaryarteed inuu wada guursado ku jamciyo fi nikaaxi guur dee haddii waqtiyadii hore ima ay jireen milkalyamiinna la mid bay noqonaysaa dee wadcigee maaha milkii une laakiin wadci ahaan jaanibkaase bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna cbdاللahi بn mslmة الqacnabiy qal xadaثna malik can bsnaad can اlcraj can abi hurayraةa qaala anahu qaala qaala rasuul الlahi slى الlah عalيh waslm laa yujmacu lama jamcinayo oo laysuma geynayo oo bayna almar'ati haweeneye wa camatihaa iddadeed waa guur laysuma geynayo ilma wada guursanayo waa mar walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa haweeney iyo habaryarteedna nin nikaax kuma jamcinayo ama isuma geynayo وxadثna mحamed بn رمح بn المهاaجiري qال أخبرna layث عن يزيد بن أbي xبيب عن cراk بن مالك عن أbي هريرةa أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم bal waa isxusuusinuun dadka horeynu usoo maray layt بن سacد waxaa ku xigay يزيد بن أbي xaبيب waa nin caalima oo reer masr haastaa layth iyo ninka ka horeeya ay reer masr u ahaayeen waa nin taabiciintii yaryarayd ka mida iبn yuنس ba wuxuu soo naqliyaa waqtiyadii hore masr inaanay la mid ahayn magaalooyinkai islaamkaee dee maka iyo madiina iyo shaam iyo ciraaq iyo kale dabaqaadkii hore waxay u ihtimaami jireen inuu ahaa uun makaazida iyo waxii tarkiib iyo tarhiib ay ku sugayn iyo raqaa'iqda iyo taasaa cilmigoodu ahaayo inta badan xalaash iyo xaraamta iyo fiqi iyo umuuraha caynkaas iyo axkaamta lagama hadli jirin laakiin yaziid ibnu abi xabiib ba ninkaasa wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee cilmiga caynkaas ah alxalaal walxaraam kalaamkiisa uu kuba batay ama axaadiisa caynkaasi axkaamta caynkaasi aada u wariyee nashriyo intii ka horeysay jaanibka iyo ihtimaamkooda reer masar taas bay ahaydoo waa nin martabada joogaba weeye oo dee isaga ayaaba ah dee awaa-ishii cilmigan xalaal iyo xaraam leh axkaam leh markaa masar aada uguma faafiyey waana nin sikaaru taabiciina ninka ku xigaana ciraak ibnu malik waa nin taabiciy oo taabici dhexa ah waa nin caalim ahaa oo caamil ahaa laakiin axaadiidiisu ay yar tahay ciraaq ibnu malikiin kollay cumar ibnu cabdilcasiis iyo aad buu salaadiisana ula yaabi jiray waxaana la yidhaahaa wuxuu isaga fari jiray waa nin dee u naseexayn jiray inuu nimankan dee ilmaadeeradii ah tolkii ah sediyadii ah dee waa reerkii waxyaalaha badan ee dee intii ay muddadii ay dee iyagu hayeen mulkiga gacmahooda galee dhici karta duruq sharciya aanu ku gelino xoolo ah inuu ka qaado dee waabu taa waa wadaye laakiin dee wixii dhibyaraan kumuu dhammayn karayn muddo yaroo kooban kumanaanu raaginba bal waa la sameeyey dee cumar arrimaha daraaddeede markii cumar dhintay ayaa waxaa qabtay yaziid ibnu cabdimelik ibnu marwan oo dee wilaayadii cahdigu markii horeba sulaymaan cumar baa ah uu qoray cumar dabadiina si uu nimankii reer cabdilmalik u dejiyo yaziid ibnu cabdilmalik baa markii uu qabtay dee arrintana waa ogaayey ayaa maxaa dhacay ninkii caalimka ah ciraaka oo lasoo masaafuriyo waxaa la keenay jaziira dahlak la yidhaaho dahabi oo kale wuxuu ka cabiraa waa gharbiyu lyaman mucjamulyaaqutna waxaa kuba sugan inay tahay fii baxri lyaman laakiin waa jaziirad imika macruuf oo ku taalla eritrea jazaairta eritrea gacanteed kuma jirto dee dhul badan casoo aad iyo aad u kulul ahaydoo ninkay u cadhoodaan bay reer baduumaya halkaa keeni jireen ina kama nabad noqon jirin waa dhul intuu balhanfigeenan iyo dhibteennan leetahay waxaa laga caa adigu dee rafaad aan dee raaxana aan lahayn oo halkiibuu ku dhintay ciraak ibnu malik jaziirada dahlako وأqبح بdhlka min بلدة fkul mriء xlha hاlk markaa dahlk imakaba waa jirta waana eritrea weeye halkaasaa lagu soo xidhay waqtiyadaas kale boqol iyo afartii ama saddex meelahaasaa dhimashadiisa ade ciraaq ibn malik alkhifaari waa nin saasa haddaba hore nin kitaabka ugu soo aragnay dawaaminta islaamkana axaadiistiisa ay ku sugantay yaanay badnaaninba can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu عalيyh wasalam rasuulka ilaahay nahaa waa nahayey can arbaci niswatin afar dumara waa isugeyntooda dee laba geesba an yujmaca baynahuna muxuu naayey in la isu geeyo oo nin nikaax wada guursado mar keliya maha dee inuu markay midkood uu furo ama ay kaba dhimato tii kala guursado waa mar keliya dee uu wada qabo almar'ati wa camatiha waa haweeneye ciddadeed walmar'ati haweene iyo wakhaalatiha habaryarteeda oo macna deesa lafdiyo xadiid abi daawud iyo keyrkii laa tunkaxu suqra cala alkubra walaa alkubra cala suqra haddii ta yari horeysay ta eddada loo yeed edadeedee lama guursan karo hadday ta weyne horeysayna tii kale lama guursan karo habaryartana waa saasoo kale labadiisu habaryarta kuwa rasuulka ilah naiguna waa litaxriim wari markaa masaa'ishuna way noo dambaysaa bal sheekhu raximah llahu tacala si fiican buu u talkhiisin doonaayo qaybihiisan kuba gaabsan doonaa وxadثna cبdاللh بن مسلمة بن qacnbi qال xadثna cبدالرحمن بن cبدالعزيز qال بن مسلمة mdني min الأنصاr min wlad أbي أmامة بن sاr بن xنayf ujeedadu cabdاllahi ibnu maslamat ibnu qacnab alqacnabi ayaa xadiidka wuxuu ka warinaya nin cabdiraxmaan ibnu cabdilcaziis la yidhaaho waana nin markaa atbaacu taabiciintii dabaqadii sufyaan ibnu cuyeyne waa dabaqadii isaga ka weynun ayay noqonaysaa markaa ibnu maslama inoo sii tacriifiyo wuxuu yihi madaniyu min alansaar ninkan cabdiraxmaan ibnu cabdilcasiis la yidhaah waa nin reer madiine oo ansaar oo min waladi abi umaamata bni sahl ibni xunayf ninkaa abu umaamata bni sahl ibni xunayf oo kitaabka waan kusoo aragnay kolley samaac rasuulka ilaahay wax ka maqlay lama haye laakiin waxaa yidha aragti buu leeyahy macnaa waqtiga rasuulka ilaahi buu dhashay waana reer madiino dee xaggaa ru'yadaasay sugaan ninkaa abu umaamata ibni sahl ibni xunayf ayuu abtirsiinta ku galaa ama oo dee awlaadiisii uu kaba mid yahay waana nin balxaaf ibnu xajar saduuqun yuqdi oo kaba cabiro waana dariiq mutaabacahuna xadiidkeenu baanu kitaabkeena kuba leeyahay can ibni shihaabin can qabisata bni du'aybin qabisata bni du'aybin horeynu usoo maray waa nin awlaad saxaaba ayuu kaba mid yahay bal cahdigii rasuulku u dhasho ru'yo way uba sugaanba qabisat bni du'ayb can abi hurayrata qaala anahu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquulu rasuulkii ilaahay baan maqlay xaalu ku qowlayo laa tunkaxu lama guursanayo alcammatu edadii calaa binti lakhi tii dee walaalkeed dhalay korkeed oo adigu labadoodaba dee kolba tii horeysa mooye tii kale lama guursanayo walamnatu lukhti walaashu gabadhay dhashayna lama guursanayo cala alkhaalati habaryarteed korkeed oo iyadoo ninku habaryarteeda uu qabay mid ay u habaryar tahay nikaax isaga uma qabanayo ma guursanayo taas oo ma kulminayo un وxadثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarnي بن وhb qال أخbarnي يuنس عن بن شhهاab qال أخbarnي qبيصة بن dؤyb الكacbiي أنه سمع abا هurيرaةa yquل نahى رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay waa nahiyey أn yجmc الرaجuل ninku inuu isu geeyo oo nikaaxiisu u geeyo bayna المarأaةi haweeneye وacamatiha edadeed wa bayna almar'ati haweene iyo wa khaalatiha habaryarteedtaa inuu isu geeyo taa rasuulkii ilaahay waa nahye qaala bnu shihaabin ina shihaab baa yidhi xadiidku inoo socon doonaa kolley waana xadiid abi hureyre bal baabku waa xadiidkan iyo duruqdiisii une dee siyaadaad alfaadeed aan aragnaya xadiid kale maaha oo markaa raqam cusub qaadanaya ma laha in yar baan markaa dhexda ku yar joogsan doonaa ina shihaab baa wuxuu yihi raawiga xadiidka ruwaadiisii kaba mida fa nura haddaan nuunta damino bimacnaa nadunu wey waxaan u malaynaynaa ama fa nara haddaan idhaahno bimacnaa nactaqidu bay noqon waxaan qabnaa oon ictiqaadinaynaa khaalata abiihaa haweeneyda aabbaheed habaryartii wa camata abiihaa haweeneyda aabbaheed edadii bitilka almansilati mansilada iyo martabada inay ku sugan tahay taas baan anawulnahay de waana sadee kolley malaa kaafata ahlilcilm ay kuba tagaan waana masale aan yar idaaxin doono wuxuu gaba jeedo bal xoogaa yar baan ku yar joogsan doonaa bal waxaa igu filan ba imaam nawowi raximah llahu tacaala umuuro uu inoo soo naqliyay unbal maalan haddii wax lagu yar korin karona mooye sheekhu wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala wuxuu xadiidkani daliil u yahay culimada guud ahaanba waasuu kaba cabiray madhabkoodii oo ah inaanay xaaraam tahay aanay bannaanayn haweenaye edadeed ama haweenaye habaryarteed inuu nin wada guursado oo uu jamciyo uu mar keliya adigu dee uu wada qabo cismadiisa ay kuba kulmaan markaasaa muxuu kaba cabiray waa sidan hadalkan kolley inoo soo socda ee ama ibnu shaab aan kuba aragne sawaaءun kaanat camatan wa khaalatan xaqiiqiya aw majaaziya arrinkuna waa isla mid buu leeyahay hadday edo ama habaryar dhaba ama xaqiiqiya ay tahay iyo inay tahay edo iyo habaryar majaaziya waa isla mid oo adguutu ka dhigaya waxa weeyaan ruuxan edadii waa tii aabbihii la dhalatay ee aabbihii ay walaalo ahaayeen geesay ka walaala yihiinba taasi waata u xaqiiqa kaba cabirayo edada majaazina wuxuu kaba cabiraya aabbaha edadii oo haddaanay isaga eddadii ahayn laakiin awowgii bay la walaal ahayd waa eddadan majaaziga ah markaa in ruux kasta oo ama haweenay ahoo aabbaha asalkiisii la wadaagsatay eday noqonaysaa marka waxa weeyaan ha saraysaba tii iyada aabbaha la walaal ahayd iyo awowgaa walaashi iyo awowgaa awowgii walaashi waa isla xukumun habaryartna waa saas oo kale oo tii adiga hooyadaa walaasheed dee waa habaryarta waana taw xaqiiqi kaba cabirayo ayaydaa oo kale hooyadaa dhashay walaasheedna waa habaryartaa un oo de inagu ayay baa kaba cabiraynay laakiin khaaladii unbay tahay oo haba sii socoto intaa kaba sii sarrayse marka dhammaan waa isla xukumuno wax bannaan ma aha jiha kastoy kaba yimaadaanba arrinkanna in wuxuu leeyahay in macaad noocaas kuwa dhow iyo kuwa dheerba in la jamciyo oo nikaax lagu jamciyaa inay xaaraam tahay waa culimada ijmaacood laakiin culimada qaarkood baa daabit bay meesha u yeelaan daabitkay u yeelaanna waxa weeyaanu kuwan aan la jamcin karahayn laba dumar ah oo dee nasab ka dhaxeeyo oo haddii midkood laga dhigo nin aan isguursan kareen nikaax laguma jamciyo eeg waa labadii dumar ah imanka eeg labadan isu ciddada hadday midkood mid ay tahay ta kale mu guursan karteen naagta dee mu guursan kareen nikaax saas oo kale hadday labadan isu habariirtaa mid ahaan dee waxa weeyaan imuka uni yahay habariirtii dee mu guursan kareen markaa laba dumar oo kasta oo nasab ka dhaxeeyo oo haddii waxa weeyaan midkood aynu nin kaba dhigno aan iyagu dhexdooda isguursan kareen nikaax laguma jamcin karayo bal waa daabid ay yeelaan laakiin kolkol baa ohanaya cibaarada nasab ka dhexeeya maxaa soo geli karta kolkoltaa waxay ka ixtiraasaan waxbaan la helayaa suuro laba dumara oo haddaynu midkood nin kaba dhigno aan iyagu isguursan kareen oo la wada guursan karo masaladaasna wuxuu bal maalan taas haddaan oo kolley sheekuna tan waa ishaarayba oo hadday dhacdo imaka nin baaba dhintay ka soo qaad haweenaybuu kaba tegey waa zawjadiisii waxaanu ka tegay inan uu dhalay ama gabadh uu dhalayna waa ka tegay laakiin iyadu aanay dhalin eeg iyadu may dhalin marka aayo aabbay u ahayd ba iyadii labadaasoo kale nin kale ma wada guursan karaa labadan iyaga dhexdooda haddaan ka dhigno midkood aan nin kaba dhigno inantiiba imanka gama gabadha ay dee nin tahay waxay noqon lahayd mawduucat lab ama zawjat labba may guursan karteen laakiin iyaga wax nasabo ka dhexeeya ma jirto suuradaas oo kale alaa khilaaf yaroo naadir waa jiraaye waxay leeyihin taas waa la guursan karaa oo nin waa walow dee ciladii iyo qadiicat raxim iyo malaa wax meesha ay soo gelayso waa la kulmin karaa dee waana wax waaqac oo dhacay oo cabdullahi ibnu jacfar ibnu abi aalib saxaabigaas dee asxaabta yareereed kaba mid ahaan garanaynaa wuxuu wada guursaday cali zawjadiisii adeerkiina uu haayo dee isagaa hayo ahayd iyo inantiisii oo dee aanay iyadu dhalin haweene kale u dhashay ayuu nikaax ku jamciyey waa cali bnu abi aalib oo aabihii laba dhashay haweeney uu kaba dhintay iyo inan uu dhalay cali bnu abi aalib oo haweeneeda aanay dhalin labadoodu wada guursaday jacfar taasoo kale bal markaa waa suuro taas haddaba baan waxaan leenahay suuradaas bay ka soo reebaanoy nasabka ay kaga ixtiraasaane laakiin laba dumar oo kastoo haddaan midkood nin kaba dhignaan isu banaanaadeen iyadaa ninma wada guursan karo kolleyna ta lagu cileeyo sida xadiid ibnu xibaan iyo inakum in facaltum dalika qadactum arxaamakum oo haddaa arrinkaa samaysaan arxamtoodii baa goynaysaan oo dee laba naagoodoo la wada qabo waan garanaynaa waxa kaba dhexeeya dhibta ka dhaxaysa waa isku hinaasayaan oo kale labadii dee isku raximka ahaaye inay isxidhiiriyaan lahaa halkaa cadaawad iyo colliba iyo waxbaa isgoyn baa kaba bilaabmaysa qaraabadii baa la goynayaa raximkii baa la goynayaa taasba deeta shariicadu ay u xarimtay marka haddii mar keliya nikaaxu dhacana nikaax baatiluu noqonayaa iyada taas oo midna maba guntamayo haddii laakiin ay kala wada horreeyeen tii dambe unbaa nikaaxeedu ansaxi dayna tii kale maba waa caadi naagtiisiiba hede tii dambe nikaaxeedii magba maba guntamayo bal markaa taas iyadu waa suuro oo bal maalan imanka taas weeye arrin kale ayuu sheekhu halkan sheegay kolley waana muhim oo dee inayar de qoriinkiina sharaxa muslimaya wa ama baaqi alaqaaribi kaljamci bayna bintay alcami aw bintay alkhaalati aw naxwiha fajaisun cindana wa cinda alculamaai kaafa ilaa maa xakahu alqaadi can bacdi salaf buu yihi oo wuxuu leeyahay bal aqaaribtii noocaas ahayd ma banaana laakiin dad kaleo qaraaba ay ka dhaxayso waa laba hablooda oo ka soo qaada ma laba dumaroo ilmaadeen rumo ah labadooda abbaa walaalo ah labadooda abbaa walaalo ah kolley waa dad iyaguba deer arxam ahaa nin ma wada guursan karaa eeg iyagu labadii walaalo ahayd ilahay baa yihi waan tajmacu bayna alkhtayn laba walaalo ah dee nin ma wada guursan karo haddaanu dee mar keliya uun laakiin labadii dumar ahaa ee ilmaadeerka ahaa ama habarwadaagaba ahaayee dee laba hooyo walaali ay kala dhaleen ma la jamcin karaa taas wuxuu leeyahay sheekhu fajaa-izun cindana wa cinda alculamaai kaafa hadday dhacdo inuu nin wada guursado taasi annaga shaaficiyada uga warrama iyo cinda alculamaai kaafa waa shay bannaan ilaa maa xakahu alqaadi can bacdi salaf wauxila lakum maa waraaa dalikum ayaaba taas ahoo in waxaa qaadiga bacdi salaf ka soo noqliyo iyada tanna wax waaqacaa jira oo nin la odhanayay xasan ibn alxasan ibn cali ibn abi aalib waa dee kolley inu carufa xasan ibn xasan ibn cali ibn abi aalib ayaa weliba habeen keliya dhacday waa arrinta la yaab kalayn habeen keliya ayaa wuxuu wada guursaday ina moxamed ibnu cali iyo ina cumar ibnu cali waa laba dumaro isaga naftiisa waa hablihii dee ilmadeeradii rumay ahaayeen isaga waa ina xasan ibnu xasan ibnu cali labada dumarniyo midna ina moxamed ibnu cali waa moxamed ibnu xadafiya aan soo haynay iyo nin kaleo cumar ibnu cali ibnu abi aalib la odhanaya laba awdha ayay weliba habeen keliya wada guursado dumarkii reer bani haashim ay garo waaye teebay ku hagaagi mataday u tegi mataday u tegi oo kaleo mid ahaan waalidkeedna uu yidhiba isagaa labadaba aan kaba jecel lahay iyo xasan ibnu cali marka waxa weyaan taas oo kale walo bacd alculamaa ay leeyihiin dee nooc yar iyaduna qadica meeshii ka imanaysa laakiin bal sida kale dee guud ahaan jawaaska weye umuurahaan sheegayo dee cabdillahi ibnu jacfar iyo xasan ibnu xasan inay jamciyeedna bukhaari kitaabkiisa dee ima kitaabkeedna axaadiistii unba noocaya bukhaari oo kale wuxuu kaga duwan yahay kutubta kale ama waa kitaab axaadiistii marfuucayd baa ku sugan aayaad qur'aana tafsiirkood bal marka lafta qur'aankii kuba sugan uu yimaado xadiidkana hadduu doono waa fasira isagoo bal maalan taas oo kale in ahaar badan uu soo arooriyo intaba arrinta cabdillahi ibnu jacfar iyo arrintan xasan iyo matiguu ku soo arooriyaa isagoo markuu abwaabtan jooga ayuu soo arooriyaa iyo dee waa wax dhacayna bal marka waxaan leeyahay suuradan kale ee imaamku soo qaadayna bal suurada waa kaa dee cinda alculamaai kaafaba jawaaskeed kaba soo naqliya taasna waxay dhacday bacda salaf ayaa iyaguna laga soo naqliyay halkaa diidmadood iyo iyagoo ka eegay uun meesha nooc qadiico dad arxaama goyntood inay meesha soo gelayso bal waa intan imika meelaha iyara inooguba sugnaa ee masaa-isha uu sheekhu dhigtay waxadathanii marka markaa fanura khaalata abiha wa caamata abiha bitilka almanzalina waa tan imika aan kaba soo naqliyay hadalkan dee imika sheekhuba uu dhigto waa dee markay noqoto ciddadii imika dee aabbo ama dee habaryartii aabbo oo kale laakiin ahayd kuwii dee iyaga habaryartood iyo ciddadoo toosa ahayd iyo wixii kasii sarreeyey waa la xukumin waad hadalkan uu leeyahy waanataan leyna culamaa alculamaa cinda alculamaa kaafa waa qowlkood وxadثnي abu mcmn الرqاshiy زayd بن يزيد horaynuu soo aragnay qala xadaثna khalid بن الxاriث qala xadaثna هisham wa hisham الdastawاy can yaحyى wa yaحyى بن abi kaثيir أnahu yaحyى eeg أnahu yaحyى kataba uu qoray ilaa hishaamin hishaam buu u qoray waa kitaabadii oo dee kitaabadna kolley waa dariiq wax lagu wariyo weeye kol haddii dadkiina la wada garanayo dee dadkaa siqaadka ay yihiin oo waa kan dee duruqda taxamulka markay ku darayaan almukaataba ayaa sideedda dariiqay sheegaan ee duruqda taxamulkaa kaba mid ah annahu damiirka markaa waxaad u celinaysaan yaxya kataba uu qoray ilayhina waa ilaa hishaamin waa hishaam dastawaay muxuu u qoray can abi salamata isagoo yaxya abu salama kama warinaya baana ujeedadu markaa meel may wada joogin way kala maqnaayeen xadiidkuu doonayay inuu dee u sheego markaa waraaq buu u qoray isagoo ciddii uu ka wariyeyna sheegayo abu salamata bnu cabdiraxmaan can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha walaa calaa khaalatiha وxadثnي isxaaq بن maنصuuri qal xadaثna cubayd لlahi بn muسى can shaybana shaybاn بn cabdالرaحman naxwi can yaحya wa in abi kairki makaanaynahu qala xadaثnii abu saلمةa anahu samica aba hurayrata yaqulu qala rasuul الlahi slى الlah عalيه وsلم bmil wa xadiikii makaan ka soo baxnay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu usamata can hishaami can muxamed ibni sirina hishaamkani waa hishaam ibnu xasan اlqurdusi ninkan ibnu sirin la arko xertiisii raggii ugu itqaan badnaaba axaadiistiisa kaba mid ahaa ee maha hishaam dasawaai weeye abu usamana waa axmed ibnu usama can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam qaala laa yakhdubu اrajulu calaa khidbati akhiihi laa yakhdubu ma doonayo alrajulu ninku calaa khidbati akhiihi walaalkiisii muslimka ahaa doonidii korkii oo isagoo dee walaalkii gabadh doonay ama ugeed fadhiistay oon la diidin oon isagii la diidin isagu kama kor doonayo macnaha taasi wax bannaan maaha walaa yasuumu ma baayacayo oo ruuxii muslimkaa calaa sawmi akhiihi walaalkii baayicitaankiisa korkii walaalkii oo ruuxay ee wax kala iibsanayaan oo isbaayacayaan oonay kala tegin isagii kama kor baayacayo dee kamana kor iibsanayo taasna waa masalo labadan khidbadna way inoo dambaysaa baab ahaan sawmkuna beec baabuu inoogu dambeeya walaatunka maxalushaahidku waa intan dambe walaa tunkaxu lama guursanaya almar'atu haweeneydii calaa camatiha walaa calaa khaalatiha cidadeed korkeed iyo habaryarteed korkeed iyadoo macnaa cidadeed ninkii uu qabo ama habaryarteed uu qabo iyadiina ma guursanayo walaa tasalu ma weydiisanaysa almar'atu haweenaydu dalaaqa ukhtiha walaasheedii dee islaamka ugu walaal ahayd hadday walaasheed nasab ay tahayna oo ruuxu halkaa dee ay bal maalan taasna dee waaba min baabi awleed inuu furo litaktafica si ay u gembisato oo ay u soo gembido saxfataha xeedhadeedii oo ujeeddadu wixii uu iyada siinaya nafaqa iyo mucaasharadii kaliya wixii iyadu ay ula wada wareegto wartanka iyadu hadday doonayso oo markaani ukhtadii nasabkaayni ha guursato fa inamaa laha waxa u sugnaaday maa kataba allahu laha wixii ilaahay u qori unbay helaysaa bal xadiidku waa qaybo bari way inoo dambeeyaanoo abwaab dambe inoogu iman doonaan barhna waaba baabkan wuxuu u baabaysnaaye horta intaynaan umuuraha gelinba sheekhu wuxuu leeyahy eg san aqriyeyba aniga iyo xarakaysan laa yakhdubu laa yasuumu laa tunkaxu macnaa waa afcaal marfuuca markaa laadani waxay noqonaysaa naafiye naahiye ma noqonaysa hadday laadu naahiye tahay laa yakhdubi irajulu weliba wowduna way dhici lahayd dambo walaa yasum calaa sawmi akhiihi walaa markaa tunkaxil mar'atu saasaaba ay aqrintu noqon lahayd ee waa nafyi nafyiga caynkan ee ujeedadu markaa jumlooyinku waa jumla khabariya ama jumlooyin khabariye ah laakiin waxaa looga jeedaa waa nahyi uun waxaana idhaahaan marka nafyiga looga jeedo ama khabarka nahyi looga jeedo iyo nahyiga sariixaa khabarka nahyi looga jeedaa ka xeel dheer waayo khabarku markuu khabar shaaric yahay khulfi ama inuu beenooba ma dhacdo khulfi ma galo laakiin nahyiga waa la khilaafaayo dee waatan in badanoo wax laynoo diiday aan khilaafayno se warkii shaarica xaggiisa kasoo fulay arrinku waa saa isagu si unbuu noqdaa bal matalan markaasay deeta noqonaysa si waxaan dee khabarkii shaarica uu yahay in saa wax ka duwaniba ay dhacaan aan la suuraysanayn buu macnuu noqono laakiin ujeeddadu waxaa ka dheeraada weeyaanoo yaanu shaksi shaksi kale oo dee gabadh doonay oo usoo geed fadhiisay isaguna halkeer dhinaca kale un aanu geed ka soo waaban oonu uga soo geed fadhiisan ama aanu kaba doonin ruuxii wax baayacayay ama labadii wax kala iibsanayay mid kale iyaanu soo dhex gelin sogaale mayaanaaba kaa iibsanaya taasna weliba umuura beec alaa beycl akh iyo waxyaale way noo dambeeyaan walaa tunkaxul mar'ana waa intii aynu caawa soo haynay ama arrintan kale walaa tas'alu maratu dalaqa waktiha nin baaba haweeney doonaya inuu guursado naagna waa qabe kale markaasaa maxay shardiyaysa ay odhanaysaa horta naagtaadii fur si aan kuu guursado anigu ujeeddadna waa maxay wixii ay taas yeelaysa in iyadu keligeed hesho oo fur bay odhanaysaa haddaba taas yaani yeelin oo walaasheed inuu furo yaani weydiisan hadday doonaysa ha guursato ha iska guursato waayo wixii ilaahay u qoray ee risiqeeda u qadaray ayuunbay helaysaa risiq dad kale ma qaadan karto waxa weeyaan litagtafiya saxfata kafa'ahu oo kale iyo agfa'ahu marka weelka la gembiye weeye la foororiyo dee wixii si looga daadiyo wixii kuba sugnaa haddaba si dee xeedhadeedii oo wixii ay helaysay ujeeddadu nafaqa ay helaysay iyadoo ay ula wareegto ay xeedhadeedii usoo gembido ay teedii ugu soo rogato si ay taa u yeeshay yaani yeelina hadday doonaysaa iska guursato wixii ilaahay u qadaray ayuunbay leedahay وxdثnي محرز بن cwn بن أbي cwn qال xdثna علي بن mسr عن dاوd بن أbي hindi عن بن سيrيn عن أbي هريرةa qال أنه qاaل نahى رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم aن تنkax المرأة عalى camatiha أو khاalatiha أو أn تsألa waxaa kaloo nahiyay inay weydiisataa المرأaةu طaلاqa وkhtiha walaasheed furitaankeed inuu tan furo litagtafiya maa fii saxfatiha waxaa xeedhadeeda ku sugan si ay usoo gembido oo ay xaggeeda ugu soo rogato faina allaha caza wajala raasiquha ilaahay baa ka arsaaqaya xadaثna mxamed ibn muhana wbnu bashaarin wa abubakr ibnu naaficin intaba muxameda la yidhaha ibnu bashaarna waa muxamed abubakrna muxamed ibn axmed ibn naafic sanxalayba ama habeenkii dhaweyd soo sheeganay walafdu libn muhana wbni naaficin qaal ahbarana ibn abi cadiy isaguna waa muxamed ibn ibrahim ibn abi cadiy awogii baa loo tiriyay waana muxamed isna عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله الله سبحانه وتعالى على سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك